waad mahadsan tahay kulankii maanta wuxuu ahaa arrintii maanta wuxuu actually kulankii labaad oo aan kulanay maalin dhowto waan kulanay laakiin maanta jimca baan lasanan waxyaabaha aan ka hadalna waxay ahayd jawaabtii ayaan ka sugeynay jawaabtiina way ka bixiyeen oo runtii raaligelin buuxda ayay ka bixiyeen iyo qaladka ay galeen raaligelin ayay ka bixiyeen isla markaasna sidoo kalena isla xisaabtankii aan weydiisanana way kusu way sameeyeen oo darawalkii iyo sidoo kale waxay xireen aan taliyihii kolonyada gaari marida amisom ee ku lug lahaayeen falkii maalintaa meesha ka dhacay marka wax faahfaahina ma ka bixiyeen sababta falka uu dhacay runtii horta weli waxaa socda baaritaanka oo soo dhamaan doona laakiin dee falalka aan cid walba aragtay aan kilibkii la duubay ee meel kasta wareegay dee fal fal wuxuu ahaa runtii aada u xanuun badan balse baaritaanka wuu sii socdaa oo meesha uu kasoo anaga waraysi baan waxaan la yeelanay dadkii dhibanayaashii oo muwaadiniinteena ahaa waan ka waraysanay meeshuu fal kasoo bilaabay gaarigooda lagu soo dhacay ilaa iyo markii dambe ag yimaadeen iyo wixii dhacoo dhan marka baaritaanka wuu socdaa laakiin ayaga hadda waxay si kastaba ha noqotee raaligelin buuxday ka bixiyeen baaritaanka markuu dhamaadana dadku waa la wadaagi doonaa waxaa jirta in marar badan fala noocan oo kalea amsom ay muqdisho iyo hareeraheedaba ay ka geysteen ma aha markii ugu horreysay ee falalkan uu dhaco marka hadday kan raaligelin ka bixiyeen ma jiraan wax tallaabooyina oo ay ugu talagaleen si mustaqbalka aysan mar dambe usoo noqon falalkan oo kale waa mahadsan tahay waxaan annaga ku heshiinay sidoo kale maanta aan qorsho dhamaystiran aba nidaam lagu wada shaqaynaayo aan dhacdo horta wada shaqaynta guud ee amisom iyo iyo maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale gaar ahaan shilalkan soo noqnoqday in laga sameeyo qorsho cad oo dhamaystiran oo la og yahay waa bini aadan baa naashil way dhici karaan ama fal wuu iman karaa laakiin maxay tahay ciqaabta maxaa ka dambeyn doono maxay tahay marka maanta qorshaana ku heshiinay oo guddi laba dhinac ka socdo ayaa isu tegi doona oo guddi dowladda hoose ee muqdisho ama maamul gobolka banaadir iyo amisom guddigaas ayaa sameyn doono waxa la yidhahda s o p ama standing operating procedure oo ku aadan waxyaabahan soo noqnoqday tusaale ahaan waxaa sheegtay in hadda la xiray darawalkii iyo talihii ciidankaasi watay qaab sidee ahaa loo marsiinayaa cadaaladda ma maxkamad amisom leedaha la saarayaa adinkuse door ma ku yeelanaysaan horta runtii xaqiiqatan de wax walba waxaa lagu salaynaya waxaa jira heshiiskan loo yaqaano soma oo soomaaliya aan misham oo aadan aan amisomta mishankooda heshiiskaasaa jira horta wax walba heshiiskaasaa laga laga raacayaa laakiin annaga waxaan dalbanay oo in ay noqoto wax dahfuran ugu dambeyntii waxa laga yeeli doono darawalkaas iyo iyo taliyahaas wax laga yeeli wax dahfuran ay noqoto oo aan dadka akhirkii u sheegi doono